caawa waxaan halkaan isugu nimid inaan odayaashii iyo ciddii ergooyinkii noo yimidna ku sagoontino xildhibaannada la doortayna ay bilaabaan shaqo inay bilaabaan oo ay waxqabtaan ay gartaan in mas-uuliyadi fuushay marka ugu horraysa waxaan idiin sheegayaa xildhibaanow xildhibaanada dhabtaa ee galmudug waa idinka madaxweynaha dhabtaahina waa aniga sidaad og tihiin adduunka haddaan sharci la isticmaalin wixii ka soo haraa waa fawdo fawdana uma baahnin aniga waxaa lay doortay saddexdii bishii shanaad labadii kun iyo toddobiyo tobankii maalinta berrita laga bilaabo waxa ii hartay shan iyo toban bilood maalintii shan iyo tobankaa berri dhammaato waxaan idinka codsanayaa ciddii aad doontaan idinkaa dooranaya ma aha xildhibaano imaanayo kale adinka wakhtigiinnu waa afar sano sida dastuurku sheegayo ciddii dastuur khilaaftana ayaday u tahay waxa la dhoodhoobahayo oo meelaha lagu hayana wax shaqaynaya maaha waxaan rabaa inaan xildhibaanada baraarujiyo odayaasha baraarujiyo dhallinyarada baraarujiyo oo aan ku baraarujiyo in ay yihiin kuwa xaqa iyo dariiqa iyo sharciga ku taagan wixii sharci daraa ninkii samaynaya u taal waana ku qayboobi doonaa insha allahu tacaala galmudug sidaad og tihiin waxaa la aasaasay labadii kun iyo lixdii maanta waxaa laga jooga afar iyo toban sannadood dadku waxay moodaan magaca inuu hadda dhashay hadda ma dhalan laakiin nasiib wanaag sannadadii labadii kun iyo afar iyo tobankii iyo shan iyo tobankii ayaa waxaa lagu guulaystay in la kaamilo oo laysku daro labada gobol labadii gobol oo laysku daray wax badan baa ka soo kordhay wax fiican baa ka soo kordhay aniga madaxweyne iga horreeyey runtii kuma aanu guulaysan inuu galmudug lix degmo iyo barbaa xor ah intii kale shabaabba haysta waa toban degmo waxa uu joogay asaga saddex gobol saddex degmo keliya aniga waxaan fakeray markaan imid inaan dib ugu laabto oo horta wax kasta oo kaloo shaqaa inta joojiyo aan raadiyo in galmudug laysku daro oo ahlu sunna la heshiiyo ahlu sunna waa ku guulaysanay insha allahu tacaala ilaahayna waa nagu garab galay gaalka ayaad ogtihiin wixii dhibaato ka socday caabudaaba waxaan tegay waxaan u malaynayaa bishii may oo lay doortay lixdeedii bay ahayd saddexdii baa lay doortay waxaan tegay toddobiyo tobankii ayadoo lix meelood u kala xiran ayaan tegey nasiibkayga iyo uun barakadayda iyo mooji waxay tahay galmudug habeenkaasi caawdaba su furantay ilaa markii dambe aniga madaxweynuhu aan tagnay tiyoo isku furanoo nabada gaalka aya waad ogtihiin inta sannadood ay dagaalku ka socday dhibaatada waxa uun aniga foxkaygu ahaa oo dhan anigu nin weyn baanahay soomaaliya wixii kasoo ka dhacana waan soo joogay wax walbana waxaan ogahay ruudka iyo meeshay ka yimaadeen iyo sida ay ku dhammaan karaan xalkeeda soomaali iyo gaar ahaan reer galmudug xoog laguma caburin karo si kasta dilaya laguma caburin karo waa dad isku kalsoon waa dad hadday geedooda fadhiistaan heshiin kara waxaan ilaahay ka rajaynayaa kuwa haddana fidnaynaya oo dhibaatada nagu wada oo aan u jeedno inay meel dara nagu celinayaan ilaahay si ha naga yidhaahdo ilaahayow si naga dheh ilaahayow gacan naga sii ilaahayow nabad nabad waarta na sii ilaahayow kuwa maaragtay khayrbeelayaasha ilaahaw dhibtooda naga hay waxaa kaloo xiga sidaad ogtihiin halkan gobollada labadii kun iyo toddobiyo tobankii bishii labaad sideed iyo tobankii bishii labaad waxaan go-aan baan wada gaarnay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka sharci baanu samaynay sharcigaas wuxuu lahaa ciidamada nooc kastoo ay yihiin hadday yihiin military hadday yihiin boliis hadday yihiin nabad sugid hadday yihiin asluubiya nooc kastoo ay yihiin marka ay joogaan gobolka ay joogaan ayay amar ka qaadanayaan federaal amar ka qaadan maayaan taliyaha la keenayo inuu noqdo taliya laysla ogyahay iyo taliya raalli laysagay galmudug ama goboleed kasta ciddii uu ka dareemo inaysan la shaqaynayn wuxuu xaq u lahaa inuu bedelo waxaa nasiib darro ah xasan cali khayre markuu halka yimid inuu dhallinyaradii iyo ciidamadii nooc kasta ay yihiin afka ugu tiray kulligood inay federaal yihiin war ciidamada caawa joogaa federaal waxaa layidhahdaa ciidamo inta lasoo qoro gobollada iyo degmooyinka laga soo qoray laysku daray kuwaasaa federaal la yidhahdaa federaal lama yidhahdo ciidan gobolkii laga qoray jooga gobolkaa leh waxaan uga digayaa oo aan rabaa inaan u sheego dhammaan ciidamada jooga kulligood waa ciidamo galmudug wax ciidan oo federaal la yidhahdaa ma jiraan haddii ay haddii ay mushaar ka qaataan mushaarku waa xaqoodii ma aha in dowladda galmudug waxay ka mid tahay dowladda federaalka ah qayb bay ku leedahay waxay hayso waa qaybtoodii ee ma aha lacag khayriya farmaajo jeebkooda ka siiyaan ma waa qaybkoodii xaq bayna u leeyihiin waana yeelan doonaan waxaan uga digayaa oo jeclaa inaan u sheego yaan laydinku dumin gobol gobolkiina caawa dhuusamareeb waxaa ka taagan dhibaataa ka taagan meel walbana waa imanaysaa allihiin hadduu allayahay ka waantooba in gobolkiina laydinku dumiyo dadkiinana ha laynina guryihiinna ha duminina yaan laydin adeegsan oo laydin adeegsan xaqdarro lagula kacahayo galmudug intaas ayaan jeclahay dhammaan ciidamada inaan u sheego ayaga ayaana xaq u leh mushaarkooda xuquuqdooda garaadahooda ayagaa leh ma aha mid dowladda federaalka ay siiso gobolkaa siin kara ayaguna khasab bay ku noqonaysaa inay aqbalaan laakiin haddii gobolkii ayagii laysku diro oo la yidhaahdo gobolku cadowgu idiin yahay ogaada waxaa laydinku dirayaa waa gobolkiinii dadkiinni weeye waxaa laydinku laydinku ugaarsanayaa oo inta meel laydiin diro laleeyaha soo qabta ama soo dila ogaada waa dadkiinni waa dalkiinni waa gobolkiinni berrita waxaa ka socota doorasho dhuusamareeb sida laleeyahay insha allah waxay noqon doontaa doorashadii cadaado lagu doortay baasto midka la dooranaya waa kii baasto sameeyo cadaado keenay kan ku xigaana waa kii qaabilay oo maxamed xaashi oo markaa taagnaa meesha gacanna waa kii kaloo joogay kama duwanaan doonto mana ka duwanaanayso tii baasto oo la doono weligood waa taqaanaa dowladda federaalku inay dowlad dowlad ka kalkista waa caadi waa caadadooda weeye annaga dowlad baan nahay madaxweynii waa joogaa baarlamaanka waa joogaa cid wali waa joogtaa ma aha inay dad soo qaadaan oo xamar ka soo daadgureeyaan xarunta xaafisooda ka shaqaysa oo yidhaahdaan xildhibaanaad tihiin haddana ninkaan doorta walweligiin ma maqasheen ilaah baan idinku dhaashay dadka waa la siiyaa gacan haddii la rabo ha la siiyo hoos ha loo siiyo laakiin dowladdu waxay wadataa xildhibaanadan waxay wadataa madaxweynahan macnaheedu waa maxay war waxyaalaha qaarkood wax loo dulqaadan karo maaha wax la dhegaysan karo maaha wax la akhrisan karo maaha dowladda hebel bay wadataa hebel waa in la doortaa xildhibaanada waa inaan yeeshaa madaxweynaha waa inaan yeeshaa alor dadkana maadigaa leh waa dhibaata weeye waxaan odhan lahaa dowladda federaalka arrimahaas haddaysan ka waantoobin way ku ceeboobaysaa kuraasta ay fadhiyaan bay ku noqonaysaa inay laftoodu khatar ku galaan waxaa kaloo xiga waxaan idiin sheegaya adduunku sharci buu kala socdaa galmudug sharci bay leedahay dastuur bay leedahay dowladda federaalka ay dastuur bay leedahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo kulliba dastuurkaasi ku joogaan ikhwaanayaalow ninkii dastuur sharcigii iyo dastuurkii lagu doortay ninkii ku tunta oo tuura asagu ma haysanayaa meeshaad u malaynaysa waa maya hadduu asagu diido sharcigii lagu doortay cid ku ixtiraamaysaa ma jirto farmaajo madaxweyne maaha ra-iisul wasaare maaha ra-iisul wasaare hadday sharciga diidaan intaasay ku yihiin waxaan u baahannahay inay faraha nooga qaadaan gobolkayaga annaga iyo ahlusunna waljamaaca annagaa heshiinay annagaa shalay isku tagnay berrina annaga isku tagayn odayaasheedii ikhyaarteedii dhallinyaradeedii baarlamaankayagii wasiiradeedii kulli waa joogna annagaa heshiinayna annagaa isku tegayna annagaa waxayaga samaysanayna allahooda duuba leeyahay faraha naga qaaday waxay doortaan oo caawa anaale anaale la yidhahdaa ma jirto hore bay u dhacday nimanka xildhibaanada ee sanitarada oo hadda dhooban dhuu samareen waa kuwii cadaaday inta yimid boobay kuraasta in badanoo ka midi haddana waxay rabaan inay kuraasta soo socoto laba kun iyo kow iyo labaatanka boobaan war maba gaaraysaan adinkii madaxdihiinnuba haddii aynaan nidaamka ilaalin iyo sharciga ummadda waa idinka hor imaanaysaa waa laydinku kacahayaa xamar ayaa maanta inta aad ogtihiin waxa ka jira asagaa kacsan xamar baynaan ka badbaadayn haddaynaan gobollada ka badbaadayn haddaad gobollada ka badbaadaan xamar baynaan wallaahi ka badbaadayn mana shaqaynayso sida ay ku socdaan wax shaqaynaya maaha daraad kaamarooyinkii jidadka lagu xiray oo ay ku baxday malaayiin doolar dhowr saacadood baa shabaabka ku burburiyey kulligood xataa kii madaxtooyada horteeda ku xiranaa waa jabiyeen ayadoo loo jeedo barqadii saddex saaca subaxna way jabiyeen war ilaahay baan idinku dhaarshay ciidamadii la rabay inay ilaaliyaan kulligood dhuusamareebba joogaan ya magaalada dhuusamareeb la yidhaahdo waxaa jooga ugu yaraan afar kun oo ciidana bobulation ku nool shan kun lix kun toddoba kun kama badna marka waxaa weeye halkii halkii qof oo jooga dhuusamareeb askari baa ku aaday inuu ilaaliyo tanow ma ilaalin doonaa mase wixii daraad raadiyaasha ka socday baa rumoobi doonaa aniga ma garanayo ilaahay waxaan ka rajaynayaa in dhibaata meesha aysan ka dhicin haddii ay ka dhacdaan ay noqoto kuwa dhibka kuwa dhibka wada inay ku dhacday aysan dadka masaakiinta sababsan waxaa la yaab leh oo mucjiso ah wasiirka arrimaha gudaha aniga markii lalahaa waxaad ku wareejisay xil kuma wareejin anugu wasiirka arrimaha gudaha waxaan siiyey wakaalad wakaalad magaceeda waa taqaaniin wakaaladda haddii qofku wixii adu wakiilatay xumeeyo dee waxaad ku khasbantahay inaad kala soo laabatid caawa qarafaan iyo wuxuu la fadhiyaa dhuusamareeb waa baadil waxa uu dhisay waa baadil caawa wuxuu ku soo qoray maaratay facebook aan daayta ku arkay waxa weye wuxuu yidhi aniga waxaa barrito waxaan dooranaynaa madaxweyne cusub madaxweynihii hore iyo dad kalena waxaan ka rajaynaya inuu la heshiiyo bal yaa u dirsaday doorashada cid u dirsatay ma jirto afar bilood ka hor baan kala laabtay wakaaladaan siiyey wax allaaliya wixii ka dambeeyey saacaddaas wuxuu qabtaana waa baadil dadkuna waa ogyahay ummaddu waa og tahay beesha caalamkuna waa og tahay waa nin weyn waa ninkii ta raadiya t v hor istaagan yidhi waa khiyaamaynayna waxaan uga jeednay inaan magaalada ku gallo been baan u sheegnay war nin weyn hadduu been sheego inuu iska tagaa wanaagsan waa ceeb waxyaalaha qaarkood marka waxaan leeyahay walaalkay ka asluubaysa waxyaalaha qaarkood berrinta waxaad soo saartaana waa baadil mana shaqayn doonaan insha allah dadka yaan maaragtay lagu wacyigelin waxyaala khalad ah hadda sheekh ibraahim miduu sheegayay waa la mudaaharaadaya waa caliyo inta qaxooti la soo kacay ma shaqaynayso reer galmudug way yaqaanin waxay samaynayaan dalkoodii bay joogaan dadkoodii bay la joogaan waxaan idiin sheegayaa galmudug waa gobolka soomaaliya ugu qanisan walluusan u jirin gobolka qanisan beeray leedahay cali bay leedahay ma jirto waa gobolka ugu qanisan ugu batroolka badan ugu macaadinta badan ugu xoolaha badan wey dadkeeduna ay yihiin dad shaqo yaqaan oo haddii laysku duwo shaqaysan kara dekada laydiyada waa laydiin dhisaa waa been waxba kama jiraan xasan cali khayre wuxuu sheegay weligii run ma sheegin waa been batroolkii daraad la saxiixi lahaa asagaa diidey ayadoo la raba in la saxiixo yaan hobya laga godin daraaddeed wuu diiday warqad inta u qoray wasiirkii dib buu u dhigay intaasna waxaa weeye axmed caala meesha joogee ama ogaadaa xataa anugu waa ka badiyaa hortiisaan ogaa dibna dib gadaashiisana waan ogaan doonaa sideeda bilood u hartay hadduu dhammaystuu nasiib leeyahay walaalkay si hays yeelo inuu dariiqa fiican raaco ayaan u wanaagsan waxaanu dhisaaya iyo waxaana ka tanasulo aad iyo aad baad u mahadsantihiin